Gudoomiyaha Guddiga Arrimaha Bulshada Golaha Deegaanka ee degmada Dhuusumareeb ayaa bulshada ka baaqay ilaalinta dhirta inta badan dhirta dalka waliba saameyn ku leedaya burburka dalkana hamari taas-oon ay ku dhalatay inaynu helna daryeelkii iyo baahanayeen dadka reer miyiga ah yaa dhirta markaasay gooyaan si iyo ankamaarayaan nololyo oo iyo ka samaysadaan dhuxul iyo weliba walyaabo kaleeda gudoomiyaha guddiga arrimaha bulshada golaha deegaanka dhuusumareeb dhaktar suleymaan yuusuf axmed ayaa bulshada qeybo shashal gedisan anka baaqi iniyo roojiyan xaalufinta dhirta intii ugu dambayso ah waxaa weeye bulshada nuuc kasta isugu jirto waxaa muhiima in aqoon-yahanku dadka ay wacyigeliyaan dadka dhaqanka ah oo la dhegeysto iyo culummada fariimahooda la dhegeystaana in dee culummadu badanaa islaam ayaa nahay dhegeysiga diinta dadka iyagu ay u dhaga nugul yihiin dhirtaanina macno weyn ayuu ilaahay u abuuray oo roobka iyo wax walba ay soo jiidataa munaafacaadkaas dadka leedahay in loo sheego dadkuna la wacyigeliyo dowladda hoose iyo ilaa statena dadkaasi loo jehayn lahaa haddii xirfado loo raadin lahaa haddii laga dhigi lahaa xataa mustaqbalka xoola dhaqato beeraley wax layidhaah oo dadkii beero in loo jiheeyo haddii xoola dhaqato iyo beeraley isku noqdaan guurguuritaanka badanna wuu ka yaraanhayaa dhirtiina way u baxaysaa oo sababtoo dhaqaalaha meesha oga raadinaya meel kalu ka helayaa marka waxaasoo dhan haddii mustaqbalka laisku helaayo insha allah oo bulshadu u wada kacdo si isku tiirsanaana oo loo wada dhan yahay dowlad keliya wax kama qaban karayso marka bulshadii isku wada tiirsan ayaan waxaa ugu baaqayaa in wacyigelin iyo isku tashiba aan wax oga qabanno dadkageena aan wacyigelin